magaalada muqdisho waxaa ka bilowday khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda somalilan balse doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hadlay goobtaasi ayaa taabtay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka doorashada iyo kiiska ikraan tahliil oo ah sarkaalad ka tirsanayd hay-adda sirdoonka ee la laayahay tan iyo bishii juun lix iyo labaatankeedii cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho aniga waxaa muhiimadda koowaad io ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasta wuxuu dhammaanayaa markay doorasadan noo hagaagto ra-iisul wasaare rooble oo maanta daa furay doorashada aqalka sare ee somalilan ayaa sheegay in dalku u jeesto doorasho muhiimna ay tahay inay ku dhacdo hanaanay ku jirto hufnaani cadaalad qof kasta oo soomaali ah meel kasta uu joogo guda iyo dibad arrintan fursad ayay u tahay waxayna calaamad u tahay hannaanka doorashada oo caddaynayso in uu dalku aaday doorasho insha allah markay noo dhammaato doorashada aqalka sare oo aan rajaynaya inuu noogu soo dhammaato isbuucan gudihiisa laguma kala kacayo waxaa hore loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose ayaa toos loo sii gelayaa markay naga dhammaato doorashada aqalka sare markay naga dhammaato waxaa toos loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose insha allah waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka guddiga wax dooranaya odayaasha musharaxiinta in la ilaaliyo hufnaanta doorashada in la ilaaliyo cadaaladda doorashada
rooble ayaa ugu yeera maamulada weli ay ku dhiman yihiin sanatarada aqalka sare inay soo dhammeeyaan si loo gudagalo doorashada aqalka sare guddoonkiisa waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo siddeedda kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada afarta jubbaland labada galmudug iyo labada hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inay usoo gudbiyaan una soo gebagabeeyaan sababtan taa u leeyaha wax kale ma ahan somalilan aqalkeeda sare markuu dhammaado insha allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya si ay u samaystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay soomaaliya u yeelato hay-addii ugu horreysay ee dastuuri ah dalkana uu u yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana aan la xisaabtamo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dul istaagay ka hadalka kiiska ikraan tahliil isagoo sheegay inay gacanta shacabka soo geli doonaan kuwii dhibka u geystay ikraan walaashay gabadheennii ikraan tahliil cadaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka soomaaliyeed way soo geli doonaan waana lala xisaabtamaya hadduu ilaahay raalli ka noqdo laakiin qalbigeenna khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa maxkamaddii militariga ayaa loo xil saaray go-aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan howlaheedana inay wadato ayaan rajaynaya horena waa u faray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan cadaaladdaas cadaaladdaas ayaan nabada deeqdo rooble oo ka hadlaya doorashada ayaa ku colaaliyay ahmiyadda ay leedahay in xukuumaddiisu ay qabato doorasho insha allah doorashada waa noo muhiim ka xukuumad ahaan aniga waxaa muhiimadda koowaad io ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasta wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto wixii jira cakaaro imaanayaan insha allah doorashadaasa laisugu yimaado doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa nidaam cusub ku helaynaa annagana ku calulfiyoobaynaynaa waddankana horu qorisku dhiiggii hore ugu gudbayaa insha allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino madaxweyne farmaajo ayaa horey guddi ugu magacaabay kiiska ikraan tahliil waxaase ka hor yimid ra-iisul wasaare rooble iyo qoyska ikraan tahliil waxaana weli taagan khilaafkii ka dhashay arrinta ikraan tahliil oo ka soo bilowday markii ra-iisul wasaare rooble uu ka dalbay taliyihii hay-adda nabadsugidda xilligaasi fahad yaasiin inuu warbixin ku keeno muddo ku ekayd afartan iyo siddeed saacadood doorashada aqalka sare somalilan oo maanta bilaabata dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta ayaa lagu qabtay festivali gudaha xayndaabka garoonka aanadee magaalada muqdisho waxaana ammaanka doorashada gacanta ku hayay ciidamada booliska soomaaliyeed ee maamula garoonka aanade cabdulqaadir okey v o a muqdisho